You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
xasanow runtii markii xabsi la maqlo dab dadka waxaa u sawirmaya markiiba ee, meel dad ku rafaadsan yahay oo ay ku xiran yihiin oo ay ku silcisan yihiin laakiin aniga fikradda aan ka haystay naftirkeeda taas waxba kama duwaneyn muddo badan ayaan isku dayay inaan gudaha u galo xabsiga xamar ee, oo runtii wakhti badan igu qaadatay ee, laakiin markii dambe way ii fududaato oo waatan barnaamijkan aan ka sameeyey xabsiga haddii aan aan tusaale ka siiyo eh, dadka ina dhegeysanaya eh, maadaama iyagu hadda ayna arkaynin En, runtii waxa uu ku yaalaa bartamaha magaalada muqdisho meel aan sidaas uga fogeyn eh, dekedda xamar En, xabsigu waa qadiimi En, dhismihiisu waxaa la sheegaa in eh, boqolaal sano ka hor in la dhisay eh, oo waagii cusmaaniyiinta eh, dhidibada loo taagay qaabka u dhisan yahay markaad aragtana runtii maaha hadda En, xabsiyada caalamiga ah adduunyada hadda ka jiro En, waxba lagama bedelin eh, sidii hore eh, ay u dhiseen eh, dadkii waagaas diyaariyey En, runtii waa derbi aada u weyn oo aada u rafaadsan oo bolol ah oo qof aan banaadin aanu ku dhex noolaan karin gudihiisa waxaa kaaga sii daran en, qolalka en, siday u yar yihiin iyo dadka cadada ku jira isma laha waxaa keliya sida la ii sheegay eh, s- marka uu yimid en, xafiiska eh, taliyaha eh, ciidamada asluubta general goobe uu ii sheegay in iyagu ay ku soo kordhiyeen en, adeegyadan xabsiyada en, wadamadan horumaray laga helo sida en, marwaaxado in lagu xiray eh, in telefishinno eh, dadku loo geliyey oo wararka adduunka iyo kuwa gudahaba ay kala socdaan waa gartay ibraahim eh, marka taasi waxay ahayd xabsiga gudihiisa iyo xabsiga laftiisa eh, dhisme ahaan dadka ku jira xabsigaas waa dad noocee dadku waa dad kala duwan dembiyo kala duwanna soo galay Een, qaar waxaa loo soo xiray sida laii sheegay qof qof dilay qof lacag loo haysta oo iska bixin waayey ee, qof tuugnimo lagu soo xiray caswaalideyn xataa wuu ku jiraa ee, dad looga shakiyey ururada xagjirka sida ururka al-shabaab oo kale iyo een, dad laga keenay xabsiyada kale adduunyada sida ee, Seychelles ee, oo hadda ay ku jiraan een, dhalinyaro laga keenay jasiiradaas waa gartay eh, waxaa kaloo ku jira barnaamijka in xabsi cusub oo kale hadda la dhisayo ka duwan eh, kan hadda weyn oo aad ka hadashay Eh, muxuu kusoo kordhinaya markay noqoto ama ama dhisme ahaan ama dadka lagu haya meeshaas ama maamul ahaan Eh, runtii eh, xabsiga cusub waa xabsi aada u qurux badan qaabka loo diyaariyana uu yahay qaab horumarsan Een, meesha hadda eh, kan aan soo arkay een, qolka ugu yar afartan qof ay ku jiraan kan waxaa loo diyaariyey ilaa iyo lix qof ka badan inaynan qol wada degin oo musqushoodana ay u dhexayso marka waxaa lii sheegay saddex sariir oo issaara in halkaas la gelin doono oo lix qof keliya ay ku noolaan doonto oo musqushoodana ay u dhexayso wuxuu leeyahay een, meelo ay ku ciyaaraan meelo oo oo jiimkii iyo banooniga lagu ciyaaro waxa uu leeyahay meelo dharka ay ku dhaqdaan oo kale Een, wuu ka fursad badan yahay xabsiga dhexe ee xamar ee midkan cusub oo hadda laga fu- eh, laga dhisay eh, toddoba kilomitr meelay u jirto xamar meesha la yidhaahdo kilomitr seven ayaana lagu dhisay wuxuu ku dhex yaalaa xaruntii eh, taliska ee ciidamada asluubta dhexdeeda waa garta waa mahadsantaha tan u dambeysa marka eh, muddo hadda eh, sagaal bilood aad soo joogta magaalada ama dalka soo joogta inkastoo eh, ma- mar aad ka soo noqoto di- ciiddii aad eh, nagu soo booqatay halkan Eh, bal guud ahaan hadda dadka aan magaalada tegin caasimada baryahan ama ama wadanka aan tegin eh, hal daqiiqa bal haddaad u sharaxdo noloshu sida ay tahay ammaanku sida uu yahay magaalada Ee, magaalada markii banaanka aad ka joogto maalan australia markaad joogtid aniga markaan tusaale iska soo qaado anoona shan iyo toban sano tegin dalka ayaan ku noqday Ee, banaanka markaan joogo waxaan ka aaminsanahay meel mm, ammaankeedu xun yahay aan lagu noolaan karin oo daqiiqad walba aad ku, ku, ku soconaysid dareen laakiin markaa gudaha u gashid xamar ee, runtii hadda u- joogistaankeyga australia waxaan moodaa inaan u hiloobay markiiba xamar marka waa magaalo gudaheeda markaad joogtid dee wixii kugu dhacaya adduunyadanba way ku dhacaan meel walba laakiin magaalada amnigeedu waa fiican yahay noloshu waa heer sare soomaaliyadii la yaqaanay iyo sidii adiga aad ugu soo kortay baa xagga ugu tagaysaa noloshu waa sideedii dadku sibay u nool yihiin waxaa isbedelay una keliya een, wadankii lacagtii oo aanan lacag ka jirin oo waxaan e v c ga la yiraahdo iyo lacagahan dollarka la kala adeegsanayo lacagtii soomaaliga ee qiimaheeda dhacay maciishadii oo iska qaaliyowday oo meeshii koobka shaaha awal kun shilin ama shan boqol lagu cabi jira hadda aanan ahayn oo midka ugu yar uu laba dollar iyo ka badan u yahay
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.